magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sanadihii lasoo dhaafay laga hirgeliyey iskuulo ay leedahay dowladda kuwaasi oo ay ku biireen arday u badan danyar iyo aqoon islamarkaana markii hore aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada iskuulka buundaweyn ayaa ka mid ah iskuullada ay gacanta ku hayso dowladda waxaana hadda dhigata in ka badan sideed boqol afartan iyo sagaal arday oo isugu jirto danyar iyo aqoon maamulaha iskuulka buundaweyn ee magaalada beledweyne cabdifataax maxamed cismaan ayaa ku booriyey waalidiinta soomaaliyeed inay caruurtooda keensadaan iskuulka si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada lacag laanta ah waxaana marka hore uu ka waramayaa sida ay wax u bartaan ardada
ardayda dhanoo iskuulka dhigataaba free ahba lacag la-aanay ku dhigtaan iskuulka waa iskuul public ah wax lacag oo arday laga qaada ma laha ardayda danyar iyo agoomo danyar qaxooti i d b o way iskugu jiraan kulley iskuulka si free waaye lacag la-aan waaye intaasoo arday hadda aa ujeedidaa wax ka barato galab iyo subaxba fasalada iskuulka uu ka kooban yahay waa shan iyo toban galaas shan iyo tobankooda waa lagu bartaa labada gelin waa dugsi hoose dhexe sare waaye hadda galaaska fomtu waaye ee maraha iskuulka sababtoo ah waalidka waa iska danyar yahay iskuulkana waa iskuul lacag la-aan mar walbana fariintan waalidka waa u sheegaa waxaan dhahaa ka faa'iidaysta fursaddan ubadkiina ugu faa'iideeya waxbarasho lacag la-aan ah macalimiin oo tayo leh oo diyaarsan waqti walba waxaa mar walba waalidka marka ku boorinayaa waalidiinta meel walbay joogaan kheyr allaha siiye inay ubadkooda ugu faa'iideeyaan waxbarashadan lacag la-aantae ayna u imaadaan iskuulka buundaweyn iskuul dowladeed waayo public waayo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu iskuulka maamusho hay-adda seefjil dareen iyo wasaaradda waxbarashada ayaa buwaagta adabka siiso inta badan marma sanadooyin qaar xataa uniformka waa loo gadaa ardayga aadaa loo taakuleya ardayda meeshaan imaato xitaa qalin qalinka hadduu ka dhammaado ardayga waa la siiyaa marka ardayga keliya lacag lacag lacag la-aan kuma dhigtee wuxuu kasii faa'iidaa buugtiisii iyo wuxuu wax ku baran lahay sidoo kale ardayga quudinoo meeshaan ka helaa subaxdii way quraacdaan duurkiina way qadeeyaan kuwa subaxdii soo galaa way quraacanaya markay sii baxayaanna way way qadaynayaan dan kuwa duurkii shiftiga kale soo galana ayaga sidoo kale qadadoo diyaarsana u imaadaan marka ardayga waxaa waaye dhowr faa'iido ku qabaa iskuulka
qaar ka mid a ardada dhigata iskuulka buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa raadiyo beello u sheegay inay ku faraxsan yihiin waxbarashada lacag laanta ee la siiyey magacii waa faarax cabdi aadan faarax toobas si wanaagsanaa u arkaa waana fursad wanaagsan waxaa leeyahay ardada kale inay ka faa'iidaystaan fursaddan wanaagsan ee ay siisay ama iskuulka bundaweyn ay ka bixinayso waa maxamed yuusuf cabdiraxmaan oo dhigtay galaaska foowan ee iskuulka bundaweyn dadka kale inay imaadaan iskuulka bundaweyn maadaama uu lacag la-aan yahay inay ka faa'iidaystaan magacooga waa ilyaas maxamed cabdulle iskoolka bundaweyn runtii iskoolka bundaweyn iskool ka fiican mala arkaayo si walba aniga hadda waxaan dhigtaa fasalka lixaad waxaana qaataa sideed maado lacagla-aanna waa ku dhigtaa